madaxweynaha la doorta maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta xafiiska si buuxda ugala wareegay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyadoo lagu wareejiyay galal ay ku jiraan dukumentiyada qaranka hadiida lagu soo gudoomo magaca soomaaliyeed iyo calanka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynihii hore soomaaliya ayaa u mahad celiyay dhammaan hay-adaha dowligaee lasoo shaqeeyay afartii sane xilka u hayay stebskeedii ka mid tahay waxaan rabaa marka inaan dadka soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwana bulshada hay-adaha kala duwana dowladda dhammaan inaan ugu mahad celiyo afartii sanoo lasoo dhaafay sidii wanaagsanayd ee dalkan uga soo shaqeeyeen ee waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonaynaa ee sababay waxa maanta dhacaya eventiga maanta dhacayahay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo o dhan ama dowladda dhexe ha joogaan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybihiisa kala duwan ha joogaane aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan idhaahdo shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshaan wanaagsan inaan soo gaadho marka taas dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda ee kala duwan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba leh ma haddaasaan ujeedina dadka soomaaliyeed guud ahaanna hawshaani waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yihiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka hadla munaasabadda xilwareejinta ayaa xusay in hannaanka xilkay kula wareegeen ay tahay taariikhi dad badan ay maanta daawanayaan
waa maalin taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dowladnimada runtii waa maalin taariikhi ah madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in dowladiisu ay tahay dowlad shacab kana dalbada shacabku inay garab istaagaan dowladda si amniga ay dhaqaaluhu u soo laabto dowladdani waa dowlad shacab idinkaa iska leh idinkaan dib idinkugu soo celinaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dowladdan oo aad gacan siisaan idinkaa iska leh waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqaysaan hadday noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha hadday noqoto nabadgelyada inaa ilaashataan ayaa la doonayaa dowladdan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahana haysta
ugu dambayntiina madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa u mahad celiya beesha caalamka doorkay ka ciyaareen taageerada soomaaliya wuxuu si gaara carabka ugu dhifta dowladaha ciidamada usoo dira soomaaliya isagoo xusa soomaalidu inay dhisan doonto ciidamo qaran marna la sagootin doono ciidamada amisom iyadoo la xusuusan doono doorkay ka ciyaareen taageerada soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha caalamka iyagana runtii ee gacan weyn ka geystay inay dowladdan meesha ay joogtay ay soo gaarto amisom iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen waxay ka difaaceen maxaan ku dhahay dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ay ku siiyeen dowladda inay sidaas noqoto oo ay shaqayso waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku rahdaa dowladaha ciidamada ciidamadu halkan ay joogaan waana wada shaqayn doonnaa hadduu ilaah yidhaahdo ilaa aan ciidamadeenna dhisanno kadibna iyagoo dee walaalaheena oo taariikh waddankan geystay ama taariikh ku leh inay guryahooda ku noqdaan hadduu ilaah yidhaahdo waa inaan u mahad celinno shacabka soomaaliyeed waa inuu mahad celiyaan ciidamadaas siisay siiyey naftooda u horay naftooda maxaan ku dhahdaa wax kasta oo dee bani aadam siin karo wax nafta ka weyn ugu dambayntiina madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa salaan ka qaatay ciidamada baambeyda intaas kadibna wuxuu dib ugu laabtay xafiiska maanta taladiisa uu la wareegay ee aqalka madaxtooyada soomaaliya halka madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuudna uu gaadiid aan badneen uu ka raacay xarunta madaxtooyada isagoo ku biiray shacabka deegaansanaya caasimadda muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho